Xaruntan oo yeebin doonta saadaasha xilliyada roobabka, gazeti oo wasaaradda biro xukuumadda federaalk Soomaaliya sii doonta beeraleyda Soomaaliyeed saadaalin rasmi ah si yoon la dareeranga roobabka, gazeti oo ku caawi doonta beeraleyda walxasaarowsho iyo kor aan qaadanga. Soomaaliya oo markii hore lahaadi jirtay ilaa iyo soddon xarumood oo saadaalin ku bii jiranga roobabka balse haddii yaa isbeddelka cimilada oo caqabad iyo ka nagatay adduunka oo dhanga balse xaruntan oo beeraleyda sii doonta saadaal oo waqtiga ka habboonga. Wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka xukuumadda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayiro Maareye oo dahafuray xarunta saadaasha hawada iyo sheegay in markiin ku horeeyay wasaaradda iyo weelada xaruntan oo muddo gureeda u socono sidoo kale ku hadalay ahmiyadii xaruntan yeelata.
maanta halkan sidoo kale waxaanu ku daahfuraynaa xarunta la socodka saadaasha hawada ayaanu ku daahfuraynaa oo runtii iyaduna burburkii kadib adeegaas aanay wasaaraddu hore ugu qaban jirin beeraleyda soomaaliyeed laakiin hay-ado la shaqeeya dowladda sida faw hay-ada hoos yimaada ay ka shaqayn jireen hadda kadib annagaa ka shaqaynayna insha allahu tacaala soomaalidu waxay lahaan jirtay dhowr iyo soddon xarumood oo isku xidhan oo saadaasha hawada ummadda soomaaliyeed iyo gaar ahaan beeraleyda iyo dadka wax tabcada ka siisa taas baanu soo celinaynaa dib u aasaasnay hadda kadib wasaaraddu waxay awood u yeelan doontaa inay beeraleyda soomaaliyeed siiso saadaasha hawada ee soo socota ilaahay idankiis iyadoo mar walba qadarka ilaahay uu leeyahay markii roob badan soo socdo ama markii roob la'aan ay jirto waad og tahay oo beeraley soomaaliyeed oo badan waxay beerahooda ku beertaan roobabka ayay ku beertaan roobkaasoo berigii hore siduu ahaan jiray climate change-igu markuu yama isbeddelka cimiladu hadda aan ahayn waxaa laga yaabaa berigii hore inay dhihi jireen labiyo tobanka abriil shan iyo tobanka abriil waa maalintii gugu bilaabmaayey laakiin hadda saas maaha waxaa dhici karta inuu ka soo hormaro wax badan ama inuu wax badan dib uga dhaco inuu biyo badan keeno ama inuu biyo yar keeno marka xaruntani waxay beeraleyda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba u faafin doontaa saadaasha hawadu siday tahay roobabka oo keliya maaha dabaylaha oo kale markii ay jiraan markii kulayl badan oo beeraha wax yeeli karaa sidii sanadkii dhaweyd oo kale oo kulayl badani jiray markii cimilo abuuri karta cayayaano inay dilaacaan ay jirto ayay xaruntani sheegi doontaa beeraleyda soomaaliyeed waxaanu ugu bishaaraynaynaa in wasaaraddu u taagan tahay inay adeeg maalinla ah siiso meel kastoo ay dalka ka joogaan annagoo isticmaalayna tiknolojiyadda casriga annagoo isticmaalayna waxaanu xidhiir dhowla leenahay dhammaan iskaashitooyinka iyo beeraleyda gobollada dalka iyo wasaaradaha beeraha ee nala nala dowladda federaalka heerkeeda labaad hadda kadib wasaaradda waraabka iyo dhulka iyo iyo saadaasha hawadu waxay beeraleyda soomaaliyeed gaarsiin doontaa akhbaaraad la xidhiidha dabeecadda ay ku nool yihiin sida ay noqonayso insha allahu tacaala wiigagga iyo bilaha soo socda beeraleyda soomaaliyeed ayaa marwalba hano ambahan iyo helanga saadaasha saxda ee roobabka la xiriira waddooyinkiinka damboya weliba saadaalo hawada bii jartay hay-adda fawa